xilli ay soo tarayaan wararka la xiriira in dalka ay ka di'i karaan roobab duufaano wato ayaa waxaa amar ka soo saaray maamulka gobolka hiiraan afhayeenka maamulka gobolka hiiraan liibaan cabdi cumar oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiska maamulka gobolka ayaa bahda warfidyeennada u akhriyay warka ka soo baxay maamulka gobolka og maamulka heer gobol iyo heer degmo ujeeddo wargelin bulsho iyadoo laga duulayo muhiimadda ay leedahay dardargelinta howlaha hortabinta le ee horyaala maamulka gobolka hiiraan wuxuu garwaaqsaday sida ay lagama maarmaan ay u tahay in shacabka lagu wargeliyo xaaladaha isa soo tarayo ee la xiriira roobabka deerta iyo duufaanada elnino gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cabdulaahi axmed maalin sufrow markuu arkay xaaladaha iyo saadaasha roobabka deerta ee kusoo fooda leh guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan markuu arkay dhibaatooyinka soo gaari kara shacbiga maadaama aan u nugulnahay fatahaadaha joogtada ah ee saameynta xoogan ku yeeshay magaalada beledweyne oo aan khibrad aynu u leenahay saameynta ka imaan karta xaaladaha fatahaadaha iyo xaaladaha dheeriga ah ee elnino in loogu baaqayo bulshada inay taxadar dheeri ah ay ka yeeshaan dadka degan goobaha webiyada keliyada iyo waraha iyo guryaha jilicsan ee ay saameyn karaan khataraha fatahaadaha iyo xaaladaha elnino ee roobabka deerta ah ee wata dabeelaha iyo fatahadaha maamulka gobolka hiiraan markuu tixgeliyey tala soo jeedinta hay-adaha saadaasha hawada ee soomaaliya wasaaradda gargaarka dowladda hirshabeelle ee ku aadan roobabka iyo xaaladaha elnina haddaba si aan ugu fogaano khataraha ka dhalan kara xaaladahaas oo ay suurtagelnimadooda ay ku jiraan gacanta alle subxaana wa tacaala haddana waa lagama maarmaan waana lama huraan dadaalka dowladnimada waxaynu ka maamul ahaan aynu ku wargelinaynaa shacabkeena in ay jiraan goobo loo cayimay in shacabka ay gaaraan midaas oo ay isla qaateen maamulka gobolka hiiraan hay-adaha caalamiga ee samafalka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada loona yareeyo khataraha ka imaan karo haddii ay yimaadaan xaaladaha fatahadaha iyo daruufaha elnina gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cabdulaahi axmed maalin sufrow wuxuu si joogto ah kulamo miro dhal ah ula qaadanayay maalmihii dambe hay-adaha aan dowliga ahayn ee samafalka kuwaas oo ay isla qaateen muhiimadda ay leedahay in dadaalka maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha samafalka la iswaafajiyo si loo sugo xaqiijinta adeegyada bulshada midaas oo sare u qaadaysa daafurnaanta isla xisaabtanka dowlad wanaagga iyo garab istaagidda shacabkeena iyo badbaadinta xiliyadan adag ee ay isa soo tarayaan digniinaha iyo fatahadaha elnino gudoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha maxalliga ee samafalka ganacsatada culimada dhalinyarada iyo haweenka iyo cid walba oo ka qayb qaadan karto wacyigelinta iyo garab istaagidda bulshadooda in ay sameeyaan dadaalo dheeri ah maadaama aan u nugunnahay daruufaha fatahadaha iyo xaaladaha halista ah dheeriga ah ee elnina sidaas aawadeed inay garab istaagaan bulshada tabaalaysan loona diyaar garoobo ka hortag iyo ka tabatag buuxo waxaynu xoojin doonaa ka dowlad ahaan iyo maamul ahaan mas-uuliyadda caamka ah ee inaga saaran dadkeena iyo deegaankeena waxaynu sugi doonaa xaqiijinta adeegyada bini-aadanimo iyo wax walba oo aanu kaga hortegi karno khatar walba oo suurtagal ay tahay inay dhacdo maamulka gobolka hiiraan waxa uu har iyo habeen uu xoojin doonaa sida ay muhiimaddu u tahay daadejinta adeega dowladnimada iyo ka hortagga daruufaha dabiiciga ah ee imaan kara muddooyinkii dambe waxaa isdabajoog ahaa baaqyada loo jeedinayo dadka degan hareeraha webiga si looga baaqsado waxyeelo ka dhasha roobabka iyo fatahaadaha